habeen wanaagsan halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn ee nidiinhayana waxaa u dooroon booliiska soomaaliya oo soo saaray digniino culus dagaalka ka socda mudug oo geystay khasaare fara badan culimmada soomaaliyeed oo baaq weyn u diray beelaha ku dagaalamaya mudug dumarka soomaaliyeed ma ku baraarugsan yihiin khalista caafimaad ay leedahay waxyaalaha qasqaska la isticmaalo warbixin ay idinka haynaa madaxda soomaaliya oo looga digay inay etoobiya wadahadal la furto iyo sidoo oo kale wararkii ugu dambeeyey ee qasa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan meel kastoo naga dheganaysaan amase naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada warkii oo dhan aan ku bilaabe booliiska soomaaliya ayaa soo saaray digniino culus waxaana hore xabsiga loo dhigay ciidamo hore oo habeenkii lix labaatanka juun rasaas ayna dowladda ogeyn isticmaalaysa markaasina hawada ku riday ciidanka dowladda waxaa looga digay in ay rasaasta ay haystaan si sharci darra u isticmaalaan isla markaasina amardarro u ridaan waryaahayga juulo shaakir ayaa warkan ka diyaariyey halkan oo ah saldhigga xamar jajab ee gobolka banaadir waxaa warbaahinta kula hadlay ama shir jaraa'id ku qabtay afhayeenka booliiska soomaaliyeed cabdifataax xasan aadan iyo sidoo kale xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida cabdulaahi buula kamey labadooduba waxa ay si adag kaga hadleen xabadaha la rido maalmaha xurriyadda iyo dhibaatooyinka shacabka uka soomaaliyeed cabdifataax xasan aadan oo ugu horeen hadlay waxa uu sheegay in uu la soo qabtay ilaa iyo toban askari askar gaaraysa kuwaas oo ku eedeysan in ay rideen xabado waxyeelle ay ka soo gaartay dad shacab ah ugu horeen waxaa hadli doona afhayeenka booliiska soomaaliyeed waxaana ku xigsan doonaa xeerlaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida isagoona sharaxay waxyaabaha ay ku soo eedeeyeen ciidamada la soo qabtay waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed inta aqliga u saaxiibka ah waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan shakhsi kasta oo xabad rida goobtoo doona ha ka rida soo qaba kuma liini keliya noo farmuuqa waxaana tidhaahdaa shakhsigaasaa riday meeshaasoona ka riday waxaana ka qaadan doonnaa tallaabo ku habboon insha allah waxaan rabaa inaan uga digo dadka u diyaargaroobaya inay xabad ridaan xabaddaa riddo haddii aad koonaha magaalada ka ridda koonaheeda kale qof shacba oo wax ku waxyeeloowo waxaan kugu eedayn doonnaa inaad adiga mas-uulka tahay adigaana dusha saaran doonna mas-uuliyaddeeda mana u istaagayno inaan amarkan dib dambe loo beeniyo oo qof soomaaliyeed rido war xabadaha walaalkaaga dhibaataynaya ama hooyada soomaaliyeed iyo cuniga soomaaliyeed ama aabbaha xanuunsan dhibaataynaya kadaa kadaa aan ku leenahay haddaad ka dayn weysada insha allah sharcigaan ku qabadsiin doonaa taliska ciidanka bulis somaaliya iyo dhammaan talisyada laamaha amniga iyo nabadsugidda iyo militarigaba waraaqaan la wadaagnay sharcigaas waa isla qabnaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sira ma ridi karo xabad sharci dara ah oo uu ku sheegaa inuu u dabaaldegayo xurriyadda sida aad wada ogtihiin caawa saqda dhexe markay tahay waxaa soo gelaysa kowdii luuliyo waa maalintii ay xoroobeen gobollada koonfureed ee soomaaliya islamarkaana la mideeyey ay midoobeen labada gobol waqooyi iyo koonfur waa maalintii xorriyadda soomaaliya sidaa darteed waxaa mamnuuc ah in xabado bilaa macna'a la rido iyadoo leeyahay dabaaldeg baan u ridaynaa hadda ka horna digniin waa ka bixina waa midda maanta lagu soo qabtay eedaysanaasha maxkaalshira loo gudbiyey wax yeeli karta sida aad ka warqabtaan habeenkii dhoweyd ee lix iyo labaatanka juun waxaa dhacay xabado macno darro ah waxaa loo soo xiray sagaal nin dad baa wax ku waxyeeloobay sagaalkii nin xabsiga dhexaa loo gudbiyey maanta waa idinka arka warqaddii xabis gudbintii kaalshirisooniya waa kana mayla fahamteen hadalkayga sidaa darteed waxaa mar labaad idiin sheegaa mamnuuc inay tahay in xabad bilaa macna'a la rido xabad bilaa macnaha markaan leehay tii shaqo ku dhacaysa oo qof dembiilaha dhibaato geysanaya lagu qabanayo ma ahan taas waa taas shakhsi waa laakiin midda guud oo magaalada dabaaldegaa loo ridaa leeyahay taasi waa mamnuuc sidaa darteed ummadda soomaaliyeed waxaan uga digaynaa waxaana ku waaninaynaa inay hadda kadib ka fiirsadaan ciidamadu inay xabad ridaan qodobada lagu eedeeyey sagaalkii nin ee ku ta- ku xadgudbay digniintii hore loo baxshay waa xeerka nabadgelyada guud ordinamento public securezzo ama public order law qodobka toddobiyo labaatan iyo soddon iyo afar caawa ay ku beegan tahay kowda luuliyo ayaa lagu soo aadiyey amarkan iyadoona looga digay ciidamada guud ahaanba in aysan ridin wax bada ah s- haddaynu ku nimaadno markan waxaynu eegaynaa dagaalka ka soconaya mudug dhibaato aada u badan ayuu geystay maanta khasaare kala duwan ayaa laga soo sheegaya wararkana soo gaadhay waxay sheegayaan in toban qof ku geeriyoodeen dagaalkaasi puntland iyo galmudug ayaa isku dayey inay dhexdhexaadin badan ka sameeyaan laakiinse ilaa iyo hadda fari ma laabna markan culimmada soomaaliyeed waxay soo saareen baaqii ugu weynaa ee u direen beelaha walaalaha ood wadaagta ah ee diriraya ugu baaqeen inay rabbigooda ka cabsadaan islamarkaasina ay ogsoonaadaan siduu rabbigu u weyneeyey dhiigga qofka muslimka waa kuwan qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed
maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaal beeleedyada ka socda qayba ka mid ah gobolada shabeellooyinka iyo mudug taas oo sida la sheegay salka ku haya ceelbiyood dhulbeereed iyo deegaan ay wada degaan qabaa'ilka culimadan ayaa ku tilmaamay dagaalka mid nasiib darro ah oo khasaare xooggan geystay waxayna wadaadadu fariintooda ku sheegeen in ay xaraam tahay daadinta dhiig qof muslim ah oo si bareer ah loo dilo
ee dagaallo beeleed ayaa ku soo laalaabtay soomaaliya waqooyi bartamaha ilaa koonfurta oo la ysku dhammaanayo la isbaabi'inahayo qabaa'il hubkii dowladda haysta taangiye haysta zuu iyo dhashiike iyo baasuuke iyo dabamiishaar qoryihii dowladda haysta ayaa eber iska dhigahaya rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wasulxu khayr heshiisku waa khayr marka walaalayaal baaqan hadda culummada halkan ay ka jeedinayso aan qaadanno qof walba oo muslima waxaa xil ka saaran in arrinka uu u istaago qofka kaleo walaalkiisa gacantiisa uu qabto haddii uu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahaba ilaahay agtiisa ayuu thawaab iyo ajal kaga helayaa waddanka ayaa inoogu degayo ilaahay baa raalli inooga noqonayo ilaahay raxmaddiisa ayaan ku helaynaa waad arkaysaan in cidhiidhi iyo balaayo aan ku sugannahay roob la'aan ayna hayso abaar ayna hayso layslaaynayo maanta haddii aan allah u soo jeesanno oo dhiigga iyo maaragtay iyo sharaftayna aan ku ciyaarayno iyo qof walba maalkiisa aan bannaysanayno aan iska dayno ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmaddiisa ayaan helaynaa waddankana waa inoo barwaaqoobayaa dowladdana waxaan ugu baaqaynaa in arrinka ay u istaagto yacni maanta asbaabaha keenaya sida hadda sheikhu noo sheegay dhulka waad ogtihiin oo axkaam sharciga ka taalla nabigu sal allahu alay waslm xadid kalo saxiixa wuxuu yidhi annaasu shurakaa fi halaath dadku saddex sharaka ayay ku yihiin daaqa iyo debka iyo biyaha saddexdaas waa saddexda daruuriga ah oo aan laga- laga maarmin walidaalika maadaama bani aadamka uu yahay sayidka dhulka asaga la keenay inuu maamulo wixii gacanta bini aadamku ay gaarto ee uu noolaysto qofku oo ama beer ku noolaysto ama uu degaan ku noolaysto ayuu milkiyad u leeyahay Eh, taas isaga ilaa idankiisa laga helo lama soo geli karo laakiin dhulkan ilaahayoo iska daysan oo maanta aan u naqaano soodinta reer hebel iyo soodinta qabiil hebel aan u naqaano ee layska haruufayo laysku dilaayo waxaa waaye wax jaahiliya waaye waana asbaabaha dib u dhaca keena in mujtamacaadka horumaraan mujtamacaadka horumaray waxaas ma yaqaaniin marka walaalayaal xuduudaha ha la furo dadku ha isla degaano beeraha iyo guryaha iyo goobaha ganacsiga ha isku dhinac qabsadaano ha kala gurguursadaano ha isdhex galaano markaasaan islaamnimadii dhabta ahayd iyo dowladnimadii iyo horumarka deegaankuba u dhacayaa inama almunan ikhwatun aan ku turjubno yacni degaanka aan ku turjubno eh, wadajirka aan ku turjubno cibaadada intaasan kusoo gabagabayn waxaan u baaqaynaa walaalahaas aan u sheegaynaa dhulka soomaaliyeed dhul ballaaran oo naga badan weeye dhulka ilaahay baa iskale ee, dadka ilaahay ku abuurana waa ka badan yahay waana deeqaa ee, biyihiisaa deeqa baadkiisaa deeqa marka inay dadku iimaanka isgeliyaan baa la rabaa oo ay maaragtay dhulkooda si nabada ku joogaan qofka muslimka dhiiggiisu waa xaaraan maalkiisu waa xaaraan in xataa la cabsi geliyo ayaa xaaraan ah iska daa in la dilo oo dhiiggiisa la daadiye marka cabsigelinta iyo nabad la'aanta iyo dadka dagaalamaya dhiiggooda daadinaya arrinkaasu arrin xaaraan inuu yahay diin ahaan xaaraan ah oo aan loo baahnayn ayaan ka caddaynaynaa meeshaan wax keeni karaana ma jiraan maxaa yeele dhulku waa naga badan yahay waana na deeqaa marka waxaan leenahay fataquu llaha wa asbixuu daata baynakum ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala xaaladda dhexdiina taalana maaragta ka heshiiya oo ha la qaboojiyo meel kasta ay tahay baryahan dagaaladii noocaas ahaa ayaa soo noqnoqday dad badan baa la iska laayey mararka qaarkood carruur baa la dilayaa mararka qaarkood maaragtay guryaha la gubahayaa oo ficilo jaahili ah oo diinteennu aysan oggolayn
markana waxaanu eegaynaa warbaahinta balan midia ah warbaahin u gaara hablaha oo dalsan taabageliyso qeybna ka ah ee waxay sheeke ka diyaariyeen dhibaatooyinka xooggale ay u geystay islamarkaasina dumarka soomaaliyeed ayna ku baraarugsanayn ee qasqaska
gabadhan horaa cadaan u dhalatay videogan taleefonkeyga ka hele sidaasi way kaa jirtay sidaanayna hadda way egtaa maasha allah kalguurinta midabka maariinka ah ee soomaalida ayaa sanadba sanadkii ka dambeeya isa sii tarayo iyada oo xowli usii badanayaan ka ganacsiga daawooyinka lagu bedelo maqaarka iyada oo daawooyin kala duwan oo laisku geeyey ay dhallinyarada u isticmaalaan inay ku caddeeyaan ama ku bedelaan maqaarkooda taas oo ka dhalata halis caafimaad la dagaalanka midabka dahabiga ah ee maariin dhalaalka ayaa wax caadiga ka dhex noqday dalka waxaana subax kasta daaha laga rogaa dukaan lagu qasqaso kimikooyin laysku dardaray doctor maxamed cabdiqaadir doctor muude oo ah aas-aasaha xarunta qurxinta maqaarka ee bidaan kuna takhasusay caafimaadka maqaarka ayaan weydiinay halista caafimaad ee daawooyinka laisku caddeeyo dhibaatooyinka ugu badanna waxaa waaye nabaraha kasoo baxaaya jirka aan raysanayn marka qaarna ee isku bedeli karo ilaaha ka baadiyo iskii kansar ama kansarka ku dhaco maqaarka ku dhaco dhanka kale iimaan cusmaan oo ka ganacsata daawooyinka dabiiciga ah ee daryeelka maqaarka ayaan weydiinay farqiga u dhexeeya waxa loo yaqaano daryeelka maqaarka iyo daawooyinka la isku caddeeyo horta labada qodob ugu waaweyn ee dadka kule fisan ee kimikaalkaas isticmaalaan mid waa aqoon darri midna waxa weeyaan in waxoogaa qiimaha skinkaarka uu ka yara qaalisan yahay waxyaabaha kale ee kimikaalka so dadku waxay door bidayaan waxaa raqiiska ah maadaama wadanka wadan iska dhaqaale yar uu yahay midda wacyigelinta waxaan dhihi karnaa in dee la qaado ololo weyn oo dadka loogu sheegayo damageka ama dhibaatada ay leedahay in kimikaalka la isticmaalo in si weyn bulshada uga soo wada jeesato oo laga wacyigeliyo gabdhaha midda kale dhaqaalaha ahna waa iska iman doontaa dadku inay awoodaan taana in la fahansiiyo in yacnihii shayga yaroo qiimaha xoogaa uu ku gadanayo uga faa-iido badan yahay midkan maqaarkiisa dhibaatada gaadhsiinaya dhanka kale mid ka mid ah hablaha ku nool magaalada muqdisho oo iyadu go-aansatay inay iska joojiso daawooyinka laysku caddeeyo kadib markii ay dhibaato kala kulantay ayaa nooga warantay marxaladihii ay ka martay isticmaalka daawooyinka laysku caddeeyo sababta isaga daaya waxay tahay daawada markaa bilaabayay qof iska maariina ahaa oo jir qurux badanaa lahaa iyo sheeg maqaarkayga aada u qurux badnaa kadib markaa bilaabay daawada aada ii caddaysay korkayga gacmahayga iyo lugahayga iyo wejigayga aada ii caddaysay markaas kadib waxaa sameeyey daawadii aan marsan jiray maahane daawooyin kale oo ka duwan baa marsaday marka waxaa jirkayga u keentay dhibaato xoogan maadaama daawadii hore u marsan jiray mee daawo kale marsigeeda aa bilaabay ma jirto sharci ama tillaabo ay dowladda soomaaliya qaaday kaas oo lagu xadidayo isticmaalka iyo ka ganacsiga daawooyinka jirka lagu caddeeyo kaas oo halis caafimaad ku ah guud ahaan bulshada keen xasan bilan media magaalada muqdisho
guud ahaanba warkii habeen intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mar kale intayna hawada isku maqli doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel